magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba ku dareera shirdaba dareera shirkii sanadkii hore ku dhiyay magaalada garowe ee puntland kaasoo dhan ku hadalaya qorshaga geedka talaalka iyo nayfulinta qorshaga horumarineed ee roogtada ee talaalka shirka waliba si wadajir ay hanqaban qaabiyeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka w h o iyo nasheef walin iyo qeyb ku hayeen wakiilo ku dareera wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka ee federaalka ee cabdiqaadir oo kumid saraakiila caafimaada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyona agaasimaga wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdi cali dogey iyo si wadajira weliba ayoon ku hadleen ahamiyadda shirka keedinta talaalka marka waxaa jirtay xog ka soo baxday waagaas aan samaynay oo assessment lagu suubiyo shirkii hore garoowe kadib markaan assessment la suubiyey xogtii ka soo baxday ayaa waxaan waxaan uu sii daba socdaa tababarkan tababarkaanoo ku saabsan uu yahay tababarkaana tababarka diyaarinta iyo fulinta qorsheynta horumarinta joogtada ah ee talaalka isagana uu sii daba socdaa saacadta wasiir waxaa nala fadhiya dhammaan isteedyada kollejiinadoodii waxaa kaloo nala jooga e b i maanajaradoodii ayagana de si ay oo isheeg maadaama ayada shaqadoodii ay tahay shaqadan anigana hadda maanta waxaan inkugula joogaa maadaama uu mukhtaar naga maqan yahay uu e b i managerku naga maqan yahay as actin anaa inkugula joogaa si annagana aan oga wada faa'iidaysano dhammaan waxaan leeyahay tiimkana de waxaan kula dardaarmayaa tiimka nala jooga inay wakhtigooda ka faa'iidaystaan maalmaha yiriiska ah ay nala joogaan waan ognahay qiimaha uu leeyahay traininkan iyo in la sameeyo tababar noocan ah marka koowaad waxaa laga faa'iidayaa aqoon iswadaarsi oo dhammaan isteedyada kala duwan iyo meel kastoo ay ka imaadeen tan labaad colginku waa meelaha ugu muhiimsan ee wasaaradda caafimaad ay ka shaqayso haddii talaalka iyo qualitigiisa iyo serviceka wuu ficnaanaya marka aqoonta laidin siinayo ihope waxaan ogahay in dad badan oo qiimo badan oo aqoon le muduna kasoo shaqaynaya qaybta colginka iyo qaybta talaalaadka ay idinku dhex jiraan inaad ka faa'iidaystaan aqoontiina aadaad dhammaan wixii idinka dambeeya aad gaarsiisaan marka colginka mar walba wuxuu door u yahay ama muhiim u yahay cabasitigiisa dadka ka shaqeeya in cabacitigooda la dhiso in la ballaariyo tayadooda la wanaajiyo waxay dan u tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qof walba oo soomaaliya dan u tahay marka saas darteed inaad ka faa'iidaysataan ihope waxaan rajaynaya marka traininga markuu dhammaado in wixii aad horey u taqaaneen wax ka badan inaad sektarkii aad ku kordhin doontaan oo aad wanaajin doontaan wasiirka wasaaradda caafimaadka daryaalkiyoonay bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed cusmaan xaaji jiido iyo shirka ka sheegay in la baahanyi in dadka se ka sheegayo caafimaadka iyo haadan haano mar walba diyaaranga adeegyada bulshada waxaan u shaqaynaynaa ummad waxaan rabnaa ka shaqaynayn haddana caafimaadkooda qof markuu caafimaad ka shaqaynayn haweenii maalin walwalba ku jira qaraxu hadduu dhaco dadka inaa badbaadisaa la rabo caafimaadkooda badbaadisa cudurku hadduu dilaaco badbaadadooda lagaa rabo marka waxaa muhiimaya maanta waxaan haysanaa dhallinyaro fiican oo wakhti badan soo shaqaynaysay ama federal ha ahaato ama steed ha ahaato oo aqoontiina leh iyo hay-ado garab keena taagan sida unisef iyo doliojo marka waxaan rabnaa in dowladda soomaaliya waxaa laga yaabaa in ay gaarto isku filnaan intay ka gaarayso hay-adahana taageeraya nafkeena waxaan rabnaa inaan kasii faa'iidaysano deegaankeena iyo dadkeena inaan wax u qabano marka aadaa umahadsantihiin warkan badinayo
muddada maalmo shirka dareero waliba sayo laisku waraysado doone heerka ilaalinta iyonay keediinta tilaalka dalkeen caqabadooyinka jara iyonay sadiilanku guduba lahay iyonay saasoo kale qorsheeyada mustaqbalka ee la hariira tilaalka soomaaliya